barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda duurnimo ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labaiy labaatanka iyo kow soddonka mitirban iyo efimada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha juunno waa toddoba sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno barnaamijka maanta waxaa ka mid ah sweden waxaa laga soomayay kow iyo labaatan saacadood hase yeeshee waxaa dood badan ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah waddankaasi oo aanay cadceeduba ka dhacaynin meelaha aan laga caadu ka dhacayni waxay la afuraan badanaa caasimada ila afuran waxaa kaloo jirta in sanadkii hore lasoo saaray fatwooyin oo culimo ay tagtay meelahaan caadu ka dhicin laakiin layslama qaadan fatwo dhab ah oo odhanaysa alka ha lagu afuro waxaa laga yaaba inay sanad qaato golaha culimada culimada islaamka ee yuruba arrinka ka doodaya
arday naafakaha dhinaca aragga oo ka qalin jabiyey dugsi loogu talagalay ardayda baahiyaha gaarka ah leh hase ahaatee waxay rabaan inay ardayda fayo wax la dhigtaan maadaama aanay helaynin dugsi sare oo u gaar ah anigu anoo wax kala garanaya oo maaragtay weyn ayaan aragga beelay xaafadii iyo gurigaan iska joogi jiray waxna ma qaban jirin markii anigu aan ogaaday in ay jirto meel dadka araggala wax ku bartaan oo waxbarashadii dhinaca inaan tagna waalidkii caqbadka iga soo foosaartay oo dhahay maaragtay adiga wiil aragla baa tahay waxna ma baran kartid ismana maarayn kartid sheekooyinkaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan hase yeeshee kusoo dhowaada marka hore warkii ugu dambeeyey oo aan idin dulmarno
kow iyo toban qof oo ay ku jiraan toddoba sarkaal oo boolisa ayaa lagu dilay soddon iyo lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada istanbuul ee dalka turkiga sida uu xaqiijiyey barasaabka istanbuul baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa qarxay xilli uu dhinac marayay bas ay ka buuxaan saraakiil boolisa baabuurta gargaarka gurmadka ayaa ku cararaya degmada la yidhaahdo vesnasiliyer ee qaraxa uu ka dhacay oo ku dhow jaamacadda istanbuul iyo goobta loo dalxiis tago ee bayezit ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee kooxda daacish ayaa dhowaanahanba qaraxyo dhowra ka fulinaya dalka turkiga kooxda b k k ee kurdishka ayaa sidoo kale tan iyo bishii julaay beegsanayay booliska iyo milatariga turkiga
waddanka poland iyo in ka badan labaatan waddan oo xubno ka ah gaashaanbuurta neto ayaa bilaabay carbis milatari maanta oo talaada kaasoo ay ka qayb qaadanayaan qaybna ka ah dadaalo lagu xaqiijinayo taageero dalalka ku yaala bartamaha iyo bariga yurub ee ka walaacsan ficilada ruushka ee waddanka ukraine aqalka baarlamaanka ruushka ee kremlin ayaa si rasmiya u cambaareeyey dhowlatuskan milatari oo bilowday aroortii hore ee saaka oo talaada iyagoo ku tilmaamay mid aan gacan ka geysanayn jawi is-aaminaad iyo deganaansho qaaradda lagu soo dabaalo xiisada ka dhex ogan ruushka iyo reer galbeedka ayaa hadda maraysa heerkoodii ugu xuslaa tan iyo dagaalkii qabooba inkastoo ruushku uu ka soo horjeedo isballaarinta neto ee dalalkii hore la isugu oran jiray midoogii soviyeed ee burburay ayaa xogeyaha neto general jenis ayaa ku tilmaamay waayihii dagaalkii qabooba taariikhdii hore ee gobolka soo martay
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta jamaal shalay waxay ahayd maalintii ugu horreysay bisha ramadaan in ku dhow toddoba iyo toban saacadood ayaan halkan ka soonnay dalka maraykanka bal ka waran ramadaanka ramadaankan waa sidaad sheegtay toddoba iyo toban saacadood dadka qaarkii siddeed iyo toban saacadood ay soomayeen marka waxaa u malaysaa anugu marka khaas ahaan aan sheego o aan fiiriyo tayda wuu igaga fudud yahay ramadaanadii hore marka la fiiriyo jawiga waayo waxaan ku soomi jiray magaalooyin kale oo maraykanka ka mid ah oo dhowrkii sana ugu dambeysay ka heer kulul marka la fiiriyo washington iyo magaalooyinka kale u dhow dhow markaasna waad dareemi kartaa xaaladda laakiin inkastoo halkan maraykanka sanadaas lasoo saacadahaas lasoo bal ka waran yurub iyo meelo qaarkood waxaa laleeyahay
labaatan saacadood iyo ka badan laakiin meelaha ay kasoo jeedo qoraxda laba daliilay haystaan sida culimmadu ay sheegeen mid waa inay maka la afuraan midna magaalada ugu dhow inay la afuraan ee qoraxdu ay u dhacdo laakiin ramadaanka waxaa la yihahdaa sidiisaba tobanka hore qofda qofka waxaa kusii jira xoogii iyo rajo iyo wuu ku faraxsan yahay ramadaankii marka tobanka hore ma dareemo tobanka dhexe markuu ogaado labaatan inay usii hartay waxoogaa yar waa- waa soo cuslaataa laakiin dadka qaar tobanka dambana aha.
farxaddii iyo ramadaankiiyo sii dhammaanaya iyo aha.
ayaa waxay waxay gelinaysaa waxoogaa niyad ah En, inta lagu guda jiro bisha barakaysan dhegaystayaasheenna maalin walba waxay dhegaysan doonaan warbixino aanu kaga hadlayno sida looga soomaya daafaha dunida maadaama aada loo kala duwan yahay saacadaha iyo dhaqamada Caadi ah.
haddaba en, dalka sweden oo isagu toddobaadkana jamaala u dabaaldegaya in dalkaasi aanu dagaal gelin laba boqol oo sano wow ayaa dhanka kalena muslimiinta dalkaasi ku nool oo soomaalidu ay ka mid tahay waxay soomayaan ilaa iyo koo iyo labaatan saacadood hase ahaatee waxaa dood badan ay ka taagan tahay qaybo ka mid a dalkaasi oon cadceeduba aanay ka dhicin sida ay u soomi lahaayeen ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka telefoonka ku waraystay samiir ducaale oo ka mid a soomaalida degan magaalada gothenburg ee caasimadda sweden ismaaciil waa waa mahadsantahay marka hore ee, waxaan ramadaan mubaarak ayaan leeyahay dhammaan ummada muslimiinta ah dhammaan soomaalida een, iyo adig iyo ee, dhammaantiinba waxaan leeyahay ramadaan mubaarak wadankan sweden siyaaba aad buu kala fog yahay oo wadanka waxaa loo kala socdaa meelaha qaar afar iyo labaatan saacadood baa loo kala socdaa iyadoo haddana laamigiisu bay uu yahay me- marka marka qaar markaad meel ka timaado meesha kale waxaad ku gaari kartaa afar iyo labaatan saacadood marka gaariga wado marka aad buu wadankan u kala fog yahay dherer ahaan wuu dheer yahay laakiin ballac ahaan buu yar yahay mala haddii saas ugu kala fogyahay aad buu kala fog yahay ee, tusaale ahaan een, hadda caasimadoo kale waxay ku taallaa meel bartamaha wadanka oo kale ah. marka waxaa laga yaabaa in xaggaana looga socdo labaiy toban saacadood xagga labaiy toban saacadood looga socdo baa laga yaabaa markaas een, waxa weeye waktiyada soonka sweden baa kala duwanba meelaha qaar baa saacad kala horeeyaba meelaha qaar baa soddon ka kala horeeya meelaha qaar baan cadceedu dhicinba aan cadceedu kaaba dhacaynba marka kuwaasna waxay la soomaan oo kale caasimaday la soomaan ma qaybo ka mida dalka sweden ayaa cadceeddii halkaa iska soo taagnaanaysa habeen iyo maalinba halkaas isu taaganta habeen iyo maalin isu taaganta ma dhacaysaba maba dhacayso marka Een, sidee baad u seexanaysaa ma habeenkii sidee baa habeenkii sidee buu ku imanaya wallahi dhibkeeday leedahay waxa weeye waxa yaa xiisa leh waxa weeye dadku inay dee tobankii waad ka seexanaysaa habeenimo kale iyadoo cadceedda halka ku taagan tahayba waxa waxaa la isticmaala waxyaabo daaqada ku daaqadii ababada ku madoobeynaya saa cadceedda kugu soo gelin oo kale marka habeen baad samaysanaysaa adaa gacantaada habeen ku Adaa- samaysanaya adaa gacantaada habeen ku samaysanaya ee, saad u seexato markaa hurdo u hesho waxaan kaloo halkaa ku darayaa markaan rabaanta ka yar baxo wa- waxaa jirta meelaha aan cadceeddu ka dhicin in een, waa meelaha ay ku badan tahay isdilka ama waxaan suicide-ka la dhaho kale waayo dadka depression baa ku dhaca qofka caadi ka dhici mayso qofka habeenkii iyo maalinka isku mid bay noqonaya waqtiga samarka weeye waqtiga winterkana waxa weeye waa habeen maalin baa arki maysid inta ramadaanta intaynaan ka bixin horta waynu soo noqonaynaa bal sheekooyinkan xiisaha laad iga sheekeynaysid ramadaantaas macnaa imis saacadood baad Eh.
soomaysaan Ay, waxaanu soomaynaa halkan kow iyo labaatan saacadood baanu soomaynaa eh, celcelis ahaan wadanka oo dhan laakiin saan kuu sheegay waqtiyadu way kala duwan yihiin meelaha qaar baa la soomaya meesha ugu yar waxaa la soomaya afar saacadood waxay noqonaysaa waa xadka eh, markaa denmark iyo sweden maalmo eh, magaalada la dhaho kale eh, waxaa la soomaya labaatan saacadood iyo dheeraad markaas waxaad afuraanaysaa waxa weeye saddex saacadood ama afar saacadood oo keliya saddex saacadood iyo badh weliba wax dhiman baad afurnaanaysa marka intaad iminka wax cuntid waxa weeye waa iminka intaad afurtid baad salaadii soo yar tukanaysaa adaadan taraawiix qofka ku dari karay isla iminkana cashadii halkaad ka cashaynaysaad suxuurtii suxuurane waa siday tahay ismaaciil waxa weeye waktigaad sooman tahay waa inaad samaysataa afuradii waa inaad samaysataa iyo cashadii iyo suxuurtii iskumar samaysataa waayo ma haleelisa haddii kale waad afuraysaa maqrib baad soo tukan waad soo noqonaysaa wax yar baad cunaysaa waxaa la gelayaa taraawiix iyo cishaa la gelayaa waad ka soo baxaysaa suxuur baad cunaysaa way dhamaatay waaba intaaba labaatan saacadood wax ka badan ilaa koob iyo labaatan saacadood wakhti aad u badan dhinacii baldaalkii ama gaajadii ama sidee baa loo dareemaa Een, kolley waa la dareema laakiin dadku waxaad moodaa qof kasta wuxuu leeyahay dee waynu ka khayr badannahay dadka soomayo laba laba iyo toban saac ama toban saacadood marka taa lafteeda dadku ajar bay u dagaalamayaan qofku wuxuu ku leeyahay dee qofkaas wuxuu wadamada qaar baa laga sameeya toban saacadood inaga waxay sameeya koy labaatan saacadood maxaa ka ajar badannahay marka niyad wanaag baa loo hayaa inkastoo daal jiro ay dhib ay xaqun tahay haddana ni- niyad wanaag iyo baa lagu qaabilaa iyo iyo niyad samaan baa lagu qaabilaa Een, magaaladan aad joogtid caasimaddaah oo kale een, eh, cadceeddu xillimay soo baxdaa xillimayse dhacdaa Een, cadceedu waxay waxay soo baxaysaa adugu afarta way soo baxdaa waktigan maxay ahayd la afurayaa waxa weeye waa tobanka iyo barhka la afuraya waxaana dee markaa suxuurtii la cunayaa wakti markay tahay labada iyo oo labada iyo labaatan daqiiqo baa la cuni suxuurta la cunayaa Een, markaas waad arkaysaa waxa saddex saacadood iyo wax yar weeye inta la afuranaya laakiin waxaa jirta ismaaciilow meelaha aan laga cadceedu ka dhacayni waxay la afuraan badanaa caasimada la afuran waxaa kaloo jirta in sanadkii hore lasoo saaray fatwooyin oo culimo ay tagtay meelahaan cadceedu ka dhicin laakiin laislama qaadan fatwo dhab ah oo odhanaysa alkaa ha lagu afuro waxaa laga yaaba inay sanad qaato golaha culimada culimada islaamka ee yurubba arrinka ka doodaya weli wax- wax maxsuuli kamay soo bixin bal oo dadkaa saacadaha badan ama aan ayadu ka dhacayni ay ku afuri karaan waan gartay n bal dalkan sweden oo kale wuxuu leeyahay bal haddaynu u nimaadno dhaqano kala duwan oo waa wadamada dunida ugu degan n bal maxaad nagaga biirin kartaa bal dalkan iyo noloshiisa iyo sidoo waxa waxa aada u xiisa leh inaanu soola wada dhaweynay rabadaan maalintii horreysay sidoo kale lixda bisha jun waxay ku beegan tahay maalintii calanka wadanka sweden dhinac waxaan u dabaaldegaynaa maalintii qaranimada sweden Eh, dhinac kale waxaan u dabaaldegaynaa bilowga iyo corashada rabadaan marka waxaad moodaa laba ma- ma- maalin baanu ku wada dullay maxay ahayd maalin bay noo noqotay anaga noo weyn weye sweden reer sweden ahaan rabadaan iyo maalintii qaranka wadankan sweden waa boqortooyo aan laba boqol oo sano oon ka dhicin dagaal sweden waxay u dabaaldegaysaa maanta laba boqol oo sano oo nabad ah dagaalkii labaad adduunka iyo way ka badbaadeen Eh, sidaa awadeed waxyaabaha keenay wadankan inuu dhaqaalihiisu kobco waa wadan nabad
kaasi waxa uu ahaa samiir ducaale oo ka mida soomaalida degan magaalada gotemberg oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar Eh, falastiin intaan qodobka kale gudagelin kow iyo labaatan saacadood dadka hadday soomaan oo la yiri 24 hours ama afar iyo labaatan saacadood ayay noqonaysaa een, lab- eh, maalintii oo idil marka dadku micnaheedu waxay tahay waxay afurnaanayaan oo keliya saddex saacadood saddex saacadood oo weliba ay kugu jirto inaad afurto Oo asxaabta, salaadihii eh, dukato een, cashayso saxuurato biyo kugu filan aada cabto waxaasoo dhan waxaa haysataa saddex saacadood marka miiskaa fadhiisanaysaa saddexdaas waa isku saacadood bixinaysa wixii dhan saasaa laysugu Saas bixinaya isdhigaysaa. laakiin eh, waa xiliyada uun aan u malaynayo samarka ama xagaaga marka ramadaanka uu kusoo aado inta badan uu kusoo aado waxaan u malaynaya dhowrkii sanaba toban sano ama ka badan Weliba- haddaan sax- haddaan khaldanayn Haa.
inay ayay suuragal tahay dhacdaa.
inay kusoo aado waqti winter ah ama xiliga eh, qaboobaha markaas oo ramadaanku dadku ay aada u jecel yihiin Een, waayo weliba- saacadaha maalintii aad bay u yaryihiin waa runta maxaa ku xasuusataa ramadaanka marka la gaaro galabtii afurka markuu laba saac saddex saac ka dhimaya
Eh, ramadaan waa kala gedisan tahay halkan iyo markaa soomaaliya joogto soomaali markaad joogtay dadku meelaha qaar waxaa arkaysaa cuntooyinkii oo yaallo oo la diyaarinayo suuqyada xaafadaha dadku isku diyaarinaya ramadaanka laakiin halkan inkastoo waa adag.
gabdhaha inkastoo gabdhaha ay aada shaqada ugu badan tahay Gabdhaha aad ramadaanka iyo oo aad aad.
soonka ay usoo raacdo hawshii guriga Ha.
een soomaalida qurbaha een usoo safartay laftooda een waxaa la leeyahay weli dhaqamadii waxbay ka wataan waxyaabaha ay wataanna waxaa ka mida sambuusahoo kale ama sambuuska oo calaamad u ah ramadaankaba nasre sheekh cabdiraxmaan oo ku sugan sweden ayaa arrintaasi uga warantay ismaaciil farjar waa tahay kale afurkan ka bilaabeynaa waxaa jiray dee saambuuse iyo waxbaa la cuni jiray xagga horta sweden ma lagu cunaa haa saamsa waan isticmaalnaa haa waan samaynaa oo waa dugtaanba imikadan imikadan aan ku guda jirnaa waynaan samayno hadda afurkii waa ugu diyaar garoobaysaa haa afurkii baan u diyaar walow aanay dhaweynay dee tobanka caawa tahay haddana waad iska garanaysaa qof xilligaas oo hore waxay haddana afurkii samaysanaya hadduu doono qasaalad siile hawluhu way badan yihiin oo xaggaad marka Ismaaciilo.
hilibkii iyo ma heshaan iyo waxyaabihii saambuusu ka basashii iyo wixiiba haa haa haa wixiiba waan helaa saamsi waan bas een, waan helaa dukaamo muslinaan lehna carab leh soomaali leh een, waan helaa wixii oo dhan waan wada helaa daqiiqdii saamsi wax kasta de okay ka sokow saambuusa maxaa kale la cuna waxyaabaha kale cuntooyinka kale lagu s- een, dhinaca afurada la cuno kale maxaa ka mid ah sida timirta oo kale een, maxaa la dhahdaa boorashkeeni iyo kale aduu sidii wadankii unbay dadka inta badan timirtii saamsihii qurac labaniyadii walaahi runtii dee waa la wada samaystaa intaba anigii intaan ka warhayaba waan gartay n bal iiga waran waxyaabaha ugu badan ee isbeddelka ah ee ku yimi dhinaca cuntadoo kale maxaa ka mid ah dhinaca soonta oo kale Een, isbedel waxaa ku iman kara wadankeena iyo qurbuhu kolley saa- sidaad wada ogtay saacado badan baan soonaa annaga hadda sweden oo kale waa labaatan saacadood ayaad soomanaanaysaa Een, xagga cuntadoo kale dee hilibki iyo talaagad ku jira iyo kii freshka aha isku mid maaha wadankii iyo wadankii oo lagu shaqaynayay kanood haddana banaankii kasoo shaqaynaysad haddana gudihii ka shaqaynayso wallaahi noloshu aad bay isku bedeshay ismaaciilo haye xagga sidii la kale moodayay may noqotay maantana banaankii adigoo kuma qabad haddana soo noqonaysaa gurigii kale shaqadiisii asaal wallaahi nolosha way isbadeshay aniga horta qurbii waa nacay xoog sooti la odhan jiray lacag badan baa taalla qurbaha oo oo oo oo lacag baa wadankii baa lacagii ugu dambeysay halkan waxay noqotay noloshu waa adiga uun banaanka waxaad kasoo shaqaysa gudihii wax banaanka waxba uma diri karti already waxa loo waxay ugu talagaleen wadankan sweden inay iyaga uun aanay lacagta ka bixin waa wax iskaad goosto iyo wax ay cuntadaada iyo fikiradaada iyo noloshaada oo keliya oo dadkii usoo socday dhoofkee badaha usoo marayay dee Wallaahi nasraa ee billaahi- lacagta hadda wallaahi maanta waxaa nasiib badan qofka wadankiisii ku sooma ee masaajid u addimayo ee maxaa la dhahdaye haddana noloshan ogey imika sanadkii hore oo kale hargeysaan ku soomay anigu qofkiiba boqol anigu waan u ooyayaaba wadankii awalna marka qurbahan usoo ooyi jiray ismaaciilo moogtis aad baan u dhoof jeclaa haye wadanka markaan laba bilood joogayna waxaan u ooyay inaan waddankayga ku noqdo waxa ugu weynaa tibtay tusaalaan xilligan rabadaantoo kale maxaa ka mid a bal kow iyo labadaa tireed gabagabadii Een, walaala waxaan tabay eedahankii oo kale waan tabay imika wadankan aan ku noolay dee anagu ba af xidhan waa wadan meel kasta cuntaa lagu karinaya laakiin wadankaaga marka joogto waxaad og tahay inuu wadan muslima yahay meel cunto lagu karinaya meel dadkiiyo wada qaawan wixii oo dhan dee different weyn baa udhexeeya walaalo wadankii iyo halkan eedaankii baanu tabnay dadkii islaamka ahaa ee khushuucsanaa baanu tabnay salaatuleylkii baanu tabnay wax badan baa la tabay iminka gurigaagaad ku hoos tukan haddii kale masaajidkaad tegi dee masaajidka waa mid hoos loo eedaamo ma ma dareemi kartid in rabadaan lagu jiro laakiin wadankii markaad joogto waa dareemaysa inuu rabadaan tahay nasre sheekh cabdiraxmaan oo ku sugan dalka sweden oo warramaysay ismaaciil xuseen farjar
waa tahay dhegeystayaal markana bal aynu ku yaro nasano barnaamijkii cayaaraha ee, waxaana maanta la diyaaraa saaxiibkay axmed cali sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowno koobba ameerika oo ka socda dalka maraykanka xulka argentina ayaa xalay waxa ay laba iyo hal kaga adkaadeen xulka dalka jili labada goolna waxaa dhaliyey angel di maria iyo eva banega xulka dalka banamana waxa ay sidoo kale laba iyo hal kaga adkaadeen xulka dalka boliviya afartaasi kooxba waxay ku wada jiraan gruubka d dhinaca wararka ciyaarahana dacwad oogayaasha dalka sbain ayaa waxa ay u yeedheen xiddiga kooxda barcelona iyo dalka brazil neymar isaga oo loo maxkamadayn doono qiyaamo dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay tuhunsan yihiin in neymar iyo aabihiis ay qariyeen qiimaha rasmiga ah ee ciyaaryahankaasi uu kaga soo wareegay kooxda santos markii uu ku soo biirayay naadiga barcelona shirkad laga leeyahay dalka brazil oo lahayd afartan boqolkiiba saxiixa ciyaaryaha neymar ayaa waxa ay sheegtay in qiimaha rasmiga ciyaaryahanka laga qariyey sidaa darteedna ay lumisa lacag badan waraysi hore u bixiyey ayaa neymar oo afar labaatan jira waxa uu ku beeniyey in wax qalada uu sameeyey barcelona ayaa waxa ay sheegtay in neymar ay kula soo wareegtay konton iyo toddoba milyan oo yuuro hase yeeshee waxaa la sheegay in aabihii neymar de silva santos iyo hooyadii nadine gonsalves ay labaduba qaateen lacag dhan afartan milyan oo yuuro halka kooxda santos ay ka heshay oo keliya toddobiyo toban milyan oo yuuro dhinaca kale ciyaaryahan john gudetti oo ka tirsan xulka qaranka dalka sweden ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahan zalatan ibrahimovic uu ku biiri doono kooxda manchester united xilli ciyaareedka soo socda ibrahimovic ayaa waxa uu ballan qaaday in maanta uu ku dhawaaqi doono go'aankiisa kadib markii uu dhammaaday kandaraaskii uu kula jiro kooxda baris saint german waxaa la filayaa in ciyaaryahankan uu shaaca ka qaado inuu ku biiri doono kooxda man united dhinaca kale guddoomiyaha kooxda man city khalduun almubaarag ayaa waxa uu sheegay in uu filayo in ciyaartooy badan ay ka tagaan kooxda man city xilli ciyaareedka soo socda intaanu bilaaban beba guardiola oo ah macallinka cusub ee kooxda man city ayaa la filayaa in ciyaartooy cusub uu kooxda ku soo biiriyo isagoo goor horeba la siixday ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaaray xulka qaranka jarmalka iyo kooxda burushi dortman ilke gondogan oo uu kula soo wareegay labaatan iyo kow milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah qalduun almubaarak waxa uu sheegay inuu filayo in ciyaartooyda da'da yar ee kooxda man city qaarkood ay helaan fursad ay kaga mid noqdaan kooxda koowaad ee man city islamarkaana ciyaaryahano kale kooxda ay ku soo biiraan taasi oo saamixi doonta in ciyaartooy ay ka tagaan kooxda man city dhinaca kale kooxda roma ayaa waxa ay diiday yabooh cusub oo ciyaaryahan raja negolan ay kooxda chelsea usoo gudbisay oo ahaa soddon iyo shan milyan oo lacagta yuuraha ah waxaa ciyaaryahankaasi kooxda chelsea ay marka hore bixin doontaa soddon iyo laba milyan oo yuuro iyadaoo saddex milyan oo kalena ku dari doonta haddii shuruudaha qaar la buuxiyo si kastaba kooxda roma waxay sheegtay inaanay aqbali karin codsigaasi islamarkaana ciyaaryahankan aanu iibka ahayn ugu dambayntiina kooxda arsenal ayaa waxa ay xiiseynaysaa saxiixa ciyaaryahanada riyad mexres iyo henrik mekterian oo ka kala tirsan kooxaha leicester city iyo burushi dortmond siday u kala horeeyaan arsenal ayaa waxa ay iminka ku dhowdaa saxiixa ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray kooxda leicester city jermi vardi hase yeeshee waxa ay sheegtay inaanu halkaasi ku istaagi doonin wararku waxa ay sheegayaan in kooxda leicester city adkaan doonto in laga dhaadhiciyo in ay iibiso vardi iyo riyad mexres labaduba sidaa darteedna kooxda arsenal iminka ay diiradda saarayso ciyaaryahan henrik mkterian oo ka tirsan kooxda burushi dortmund islamarkaana qandaraaskiisa kooxdaasi uu ka harsan yahay oo keliya hal sano taasi oo ka dhigi karta in lacag aad u jaban lagu helo xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayuu kaasi ahaa aad iyo aad buuna u mahadsan yahay xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhalinyarada ayuuna inala socodsiinayey falastiin maxaa inoo xiga
jamaal waa warbixin ka hadlaysa arday arag la- caruurta aragtida waaye ayaa qoysaska ay kasoo jeedaan aan ka helin fursad waxbarasho si lamida kuwa aragga leh haddaba kow iyo toban dhalinyara oo arag la ayaa dhowaan ka qalinjabiyey dugsi ay wax ku dhigtaan dadka indhoolayaasha ah waxaase xilligan aysanba haysan dugsi sare oo dadkan loogu talagalay waxayna qorsheynayaan in ay wax la bartaan caruurta caadiga ah ee dhigta dugsiyada sare waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa noo haya carruurta aragga beesha ayaana fursado waxbarasho aysan siinin qoysaskay ka soo jeedaan iyadoo carruurtaasi loo sheego inaysan waxba arki karaynin sidaa darteedna guryaha joogaan musaf maxamuud waa afar iyo toban jir aragga beelay wuxuu ku noolaa deegaanka caabud waaqe gobolka galgaduud qoyska musaf waxay u sheegi jireen inaan waxbaro karaynin maadaama aragga uu leeyahay musaf oo mar walba ku cadaadiyey reerkiisa inuu waxbaran karo ayaa ugu dambayntii loo oggolaaday inuu muqdisho u soo aadan waxbarasho dadka aragga la Een, caqabadihii igu waaweynaa haddii caqabado waan kasoo maray runtii haddaan kuwa ugu waaweyn ka taaftana waxaa ugu horreeyey een, waalidkayga oon fahansanayn markii ugu horreysay inaan maaragtay markii aan aragga beelay anigu anoo een, wax kala garanayo oo- oo maaragtay weyn ayaan aragga beelay isla markaasna een, markaan aragga beelay xaafadii gurigaan iska joogi jiray een, waxna ma qaban jirin een, waalidkayguna een, ma fahansanayn inuu qof arag la wax baran karo Een, markii anigu aan ogaaday in ay jirto meel dadka araggala wax ku bartaan ay wax baran karaan aan ogaaday Een, oo waxbarashadii dhinaca inaan tagno waalidkayga caqabad koowaad iga soo foosaartay oo dhahay maaragtay adiga een, wiil arag labaa tahay waxna ma baran kartid Een, haddii aad meeshan ka tagtana dhibaataad la kulmaysaa oo dad aadaan aqooni u tagaysaa Een, ismana maareyn kartid ay ugu yidhaahdeen markii aan dadaal badan ku bixiyo inaan fahansiiya isku dayna waqti dheer ay u qaadatay markii ay iga aqbaleenna runtii een, saas ayaan waxbarashada ugu soo biiray een, musaf markii uu soo gaaray magaalada muqdisho durbo wuxuu ku biiray iskuulka dadka aragga la ee alnuur halka wax ka baranayeen carruur aasaagiisa oo aragga la waxna lagu barayay farta dadka aragga la ay wax ku bartaan ee loo yaqaan baraylka runtiina markaan waxbarashadan imid oo dadka arag la oo wax baranayo oo ila mid aan arkayna een, aad ayay niyaddeeda u wanaagsanaatay waxaanan ogaaday qofka aragga la inuu wax kasta oo qofka bini-aadanka uu qaban karo inuu asna uu qaban karo Een, taasna wax caqabad igama soo food saarin maadaama dad arag la oo ila mid aan wax la baranayay Een, dadaalkooda- dadaalkayga uun bay ku xirnay inaan maaragtay aan meeshan soo gaaro hodan cali daahir waa gabar aragga la waxayna ka qalin jabisay dugsiga dhexe ee alnuur waxay ugu yeertay waalidiinta guryaha ku haya carruurta aragga la inay soo daayaan una oggolaadaan inay ku soo biiraan goobaha waxbarashada si lamid ah sida iyada wuxu baratay dadka aa guryaha lagu haysto araggala runtii horta waa u duceyneynaa ilaaha u baryaynaa dadka ga- guryaha ku haysta ilaah inuu kasoo fujiyo oo niyadooda ilaahay u jilciyo ilaahay u baryaynaa midda labaadna waxaan ugu baaqaya niyaddiina is iska jibinin in hadda dadka hadlaayo oo dhahay fasalka sagaalaan ka qalin jibin in ayaga lamid yihiin dadka guryaha ku haystana waxaan ugu baaqayn inay iska dhaafaan masaakiimiinta oo wax iska bartaan
koob iyo toban dhallinyaro ah oo wax ka baratay iskuulka alnuur hadda waxay ka qalin jabeen dugsiga dhexe fasalka sagaalaad ma haystaan dugsi sare oo dadka aragga loogu tala galay waxayna ku biirayaan iskuullada sare ku yaal magaalada muqdisho iyagoo ujeedkooda inay wax la bartaan carruurta aragga haysta mustaf ayaan weydiiyey caqabaday kala kulmi doonaan dugsiyada sare maadaama aysan dadku u diyaarsanayn inay wax baraan dadka aragga la walaahi caqabaduhu way iska fara badan yihiin Een, runtii markaan halkan joognay een, waxaan dhex joognay bulsho aniga ila mid a ama araggala oo macalinka wax ku baraya uu u tababaran yahay dadkan araggala si wax loo bari lahaa Een, arday aad wax la baranayso een, arday kula mid ahoo aan maaragtay caqabad aysan kaaga imaan karin oo aad isku mid tihiin ayay ahayd laakiinse maanta mid aan filayno waa mid taas ka gedisan Een, waxay noqon kartaa macallin- ugu horreyn macalinka aad een, u tegaysa ama wax ku baraya inuusan fahansanayn ama ta- u tababarnayn dadkan araggala sidii een, wax u baran lahaayeen inuusan fahansanayn ee dadkaas caadigaas wax u barayo inuu kula tacaamulay noqonaya marka taasna een, caqabada ay leedahay waxaa ka mid ah inay ardaydii oo kale inaysan fahansanayn een, dadkan araggala inay wax baran karaan oo laga yaabo inaysan aaminsanayn een, qof aragla inuu wax baran karo marka kolley waa dareemi kartaa caqabada ee, intay la eg tahay markaad dhex tagto bulsho aan inteeda badan fahansaneenba inuu qofka araggalaaba uu waxbaran karo laga yaabo inay ku su-aalaan haddii aad araggalaada adag waaba iska indhalaadahay maad gurigiina iska joogto maxaad isu dhabaysaa inay xitaa su-aalahaas ku weydiiyaan ay macquulta marka kolley waxaan dhihi karaa een, caqabado way jiraan insha allahuna waan dadaali doonaa insha allah axmed xasan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soo dhammaysata dugsiga dhexe ee dadka aragga la ma jira iskuul sare oo loogu talagala dadka aragga la wuxuuse hadda ku biirayaa iskuullada sare ku yaal muqdisho axmed ayaa u sheegay v o a inay jiri doonaan caqabado ay kala kulmi doonaan ardayda wax ka barata iskuullada macallimiinta u diyaarsaneen inay waxbaraan dadka aragga la iyo maamuladuba balse ay ka go'an tahay dhammaystirka waxbarashadooda
dugsi saraan wajahayaa runtii waxaan jeclahay inaan wax ku barto sidai hadda farxadda lahayd aan wax kusoo bartay si la mid ah ayadoona ogahay inay maaragtay mushkilado ay soo wajihi doonaanoo sida hore aysan ahayn awel iskoolka aan wax ku baranayna wuxuu ahaa iskool dadka araggala u khaas ah oo qofka la dareemi karaa baahiyihiisa oo la fahmi karo dadka soomaalida ah ma fahamsanaa dadka araggala inay wax baran karaan markaad dhex tagtid runtii ma ma fahmayaan si si kedisa uma fahmayaan inaad wax baran karto way ku quursanayaan keliyata waxay u qabaan dadka argale inay baran karaan diinta iyo qur-aanka oo kaleeto iyo arta cilmiga waxaan is dhihi karaa cilmiga la bartay iyo qur-aanka ayaa ka adag midan maadiga la baranaayo marka maadiga maaragtay iyaguna waa baran karnaa mushkiladaha kalena soo wajihi kara waxaa ka mid ah macalimiinta loo tagaayo ma ahan macalimiin u tababaran farta brailka oo yaqaano oo yacnaha lagu tababaray maamulka laftiisa ma ahan maamul ujajaban yacnaha sida yacnaha loo maamulo dadka araggala ardayda oo kaleeto waa dhalinyaro waa iska fahmi karta waa lagu foodeyn karaa waxaa lagu dhihi karaa qof araglaa tahay maxaad baran kartaa kow iyo toban dhallinyaro ah oo wax ka baranaysa iskuulka alnuur oo loogu talagala dadka araggala ayaa dhowaanka qalin jabiyey dugsiga dhexe fasalka sagaalaad waxayna hadda u diyaargaroobayaan inay wax la wadaagaan ardayda wax ka dhigata iskuullada sare maadaama uusan jirin iskuul sare oo dadka araggala loogu talagalay oo hadda ka shaqeeya soomaaliya gaar ahaana muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi dhegaystayaal markana waxaanu idiin soo qabanaynaa kaalmihii nebi ammaanka bisha barakaysan ee ramadaan nebi ammaankaasi ayaana gabogabo ah guud ahaan barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doona afarta iyo barka waa jamaal iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.